بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله باب الصلاه في الجبه الشاميه wuxuu baabu yahay alsalaa fi ljubba shaamiya salaada in lagu tukado fi ljubba jubbadii dhexdeeda ashaamiya ee shaamiyada ah waa nisba ila shaam ujeeddada bukhaari raximah اllah fii hada albaab waxaa weeye jawaazu الsalaa fi hiyaabi اlkufaar inay bannaan tahay in lagu tukado dharka gaalada haddii aan la xaqiiqsan nijaasadooda haddaan la hubin inay nijaas yihiin hiyaab ama dhar jiho gaala ka yimid inay bannaan tahay in lagu tukado salaada sababtoo ah shaam fii daalika alwaqt waxay ahayd daaru kufrin min ardi lkufaaray ka mid ahayd hadda laakiin maxay ka mid tahay waa min albilaad alislaamiya laakiin zamankaasi waxay ka mid ahayd min bilaadi lkufaar bukhaari wuxuu leeyahay salaada lagu tukanayo fi ljubba shaamiya macnaha waa jaa-isa oo waa ansaxaysaa wa qaala alxasanu xasan wuxuu yidhi fi hiyaabi yansujuha almajuusiy fi hiyaabi dharka yansujuhaa ou tolaayo almajuusiyu ninka majuusiga ah dharka uu samaynayo lam yara bihaa ba'san wax dhibaataa umuusan arag xasanulbasri majuusiga dharka uu farsameeyo in la labisto oo lagu tukado wax dhibaataa umuusan arag waa dhar gaal sameeye waa wa qaala macmarun macmar wuxuu yidhi ra'aytu zuhriya waxaan arkay zuhri oo yalbasu labisanaya min hiyaabi اlyamani xagga dharka yamaneed wuxuu ka labisanayay maa subiqa wixii la geliyey bilbowli kaadi kaadi dhar la geliyey ayuu u arkay in la labisanaayo ama waxaanba arkuu leeyahy asoo labisanaya macmara wuxuu leeyahy zuhri oo dharkaa labisanaya ayaan arkay xaafid ibn xajar wuxuu yidhi wa qowluhu bilbowl in kaana liljins famaxmuulu calaa annahu kaana yagsiluhu in kaana liljins asha ku jirta bilbowl haddii ay ahaatay liljins aljinsiya hadday tahay famaxmuulun waxaa lagu ximbaarayaa calaa annahu kaana yagsiluh inuu dhaqi jiray marada qabla lubsihi intuusan labisan ka hor ayuu dhaqi jiray saasaa lagu ximbaaraya wa in kaana lilcahd asha ku jirto hadday tahay cahdiya falmuraadu waxaa loola jeedaa bowlu maa yu'kal laxmu wixii hilibkiisa la cuno kaadidooda liannahu kaana yaquulu maxaa yeelay bukhaari wuxuu dhihi jiray ama uu qabaa biahaaratihi tahaarada wixii hilibkooda la cuno kaadidoodu inay daahir tahay ayuu bukhaari qabaa raximah llah horaana u soo marnay masaladaas inuu qabo alimaamu albukhaari raximah اllah marka bilbowli asha ku jirta haddii ay tahay sida xaafidku sheegay liljins maxaa soo gelaya hadday tahay liljins jamiicu alabwaalaa soo gelaya kaadiyo dhanaa soo gelaysa kaadiyada soo gelayana maxaa ka mid ah bowlla aadami baa ka mid oo laisku waafaqsan yahay inuu nijaasya haddii marka asha waa jinsiye la yidhaahdo maxaa lagu ximbaarayaa bilbowl waxaa lagu ximbaarayaa inuu zuhri dhaqay maradaasi markuu dhaqay uu kaadida ka dahiray kadibna uu ku labistay haddii la yidhahdo asha waa cahdiya waxaa loola jeedaa bowl iyo kaadi laysla yaqaano waa maa yu'kal laxmu bowlu maa yu'kal laxmu wixii hilibkooda la cuno kaadidooda xayawaanaadkii hilibkooda la cuno sida bahiimat lancaam horaan u soo marnay kaadidoodu inay tahay daahir waana qowl culamo badan ay qabaan oo uu ka mid yahay alimaamu albukhaari raximahullah haddii marka zuhri raximahullah uu labistay dhar kaadi la geliyey kaadidaasi hadday tahay waxa xayawaanaadkii hilibkooda la cuno kaadidoodu hadday tahay waa daahir oo waxba u dhibi mayso waa lagu labisan karaa waana lagu tukan karaa haddii ay tahay kaadidu mid caam ah oo bowlul aadami iyo kayrkiiba ay soo gelayaan maa yu'kal laxmuhu wamaa laa yu'kal laxmuh marka waxaa lagu ximbaarayaa inuu kaayada iska dahiray ou marada nadiifiyey markuu marada kaayada ka dahiray kadibna uu ku labistay wa sallaa cali bn abi aalibin cali bn abi aalib wuxuu ku tukaday fii hawbin maro hayri maqsuurin oo aan ahayn mid hore loo isticmaalay yacni maro jadiida oo cusub ayuu ku tukaday marka marada cusub ayadoon la dhaqin haddaadan nijaaso ku ogeyn waa ku tukan kartaa ama ha ka timaado min bilaadi اlmuslimiin ama ha ka timaado min bilaadi اlkufaar alaslu fi اlashyaa waa maxay waa ahaara qofkii dahaaradaasi asalka ka baxana waa inuu uga baxo bidaliilin wa yaqiin daliil iyo yaqiin waa inuu u haysto oo ka naqlinaysa min aلطahaara ula naqlinaysa ilى الnajaasa xadaanaa yaxya waa yaxya ibnu muusa albalkhi qaala xadaanaa abu mucaawiya muxamed ibnu khaasim aلdariir can اlacmash sulaymaan ibni mihraan cabdiraxiim kunyadiisa waa maxay acmash kunyadiisa waxaa la yihahdaa abu muxamed can muslimin muslim ibn subayx kunyadiisa waxaa la yihahdaa abuduxaa can masruuq ibni ajdac waxaa masruuq loogu bixiyey liannahu suriqa waa la xaday asoo yaraa la xaday sa markaasaa la yidhi masruuq masruuq waa mid la xaday waa kunyadiisa waxaa la yidhahdaa abu caaisha can mugiirata bni shucba radia allahu canh qaala wuxuu yidhi kuntu maca nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam maci ayaan ahaa fii safarin safar dhexdii faqaala wuxuu yidhi yaa mugiiratu mugiirow khudi lidaawa waalka biyaha ku jira soo qaad fa akhadtuhaa waan soo qaaday buu yidhi faintalaqa rasuulu ullah sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam waa tegey xataa tawaaraa cannii ilaa uu iska kay qariyey uu nebigu iga qarsoomay calayhi salaatu wasalaam faqadaa xaajatahu xaajadiisa ayuu soo gutay wa calayhi walxaal calayhi nebiga dushiisa ay tahay jubbatun sha'miya jubbo sha'miya shaam ashaam marna alifaa la akhriyaa ama lagula dhawaaqa marna hamza labada waa bannaan tahay ashaamna waa la yidhahdaa ashamuna waa la yidhaahdaa jubbatun sha'miya iyo jubbatun shaamiya labaduba waa laba luqadood min luqaati alcarab fadahaba ay faxaawala dahaba bimacnaa waa xaawala wuxuu isku dayey liyukhrija yadahu inuu si uu gacantiisa uga soo saaro min kummihaa jubbadii kumkeeda waa meesha gacanta laga geliyo kumljubba fadaaqat ciriiri ayay ku noqotay mararka qaar way dhacdaa jubbada ama jaakeedka gacmihiis inuu ciriiri noqdaan oo markii la damco in la siibo qofka uu ku dhibtoodo marka nebiga calayh isalaatu wasalaam gacantuu damcay inuu kala baxo markaasay ciriiri ku noqotay fadaaqat fa akhraja yaddahu gacantiisa wuxuu ka soo bixiyey min asfalihaa hoosteeda ayuu ka soo bixiyey inuu laabo gadaal u celiyu damcay ciriiri bay ku noqotay waa iska siibay nebiga calayh isalaatu wasalaam gacantii hoos ka soo bixiyey gacantuu inta ka siibta hoos ka soo saaray fa sababtu calayhi biyihii ayaan ugu shubay fatawada'a wuduu'ahu lisalaa wuxuu weysaystay wuduu'ahu weysadiisa lisalaati salaadda u weysaysanayo dadka qaar markay weyse qaadanayaan haddii ay wataan maalan jaakeed ama funaanad kuwa dhaxanta laga xirta ah mararka qaar hadduu is yidhaahdo markuu weysaysanaya gadaal u celi waxaa suuragala inuu gaarsiin waayo inuu dhaafiyo xusullada qaaraa marka waxay sameeyaan ayagoon ilaa xusulladii gaarin ayuu xusulka ka soka markay u dhaafi weysa fanaanaddu inta hore u dhaqayaa intii xusulka ku aadan ee marada ama jaakeedka uga aadantaha xusulkana waa iska sii daynaya qofkaasi ma dhaqin qadarkii waajibka ahaa filwuduu ma dhaqin qadarkii waajibka ahaa ee laga rabo weysada arrintaas marka waa inaan la fududaysan haddii gacanta ay markaad gacanta gadaal u celiso marada gacanteeda aad awoodi weyso inaad gaarsiiso meeshii loogu talagalay sida nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam gacanta ka siibo gacantaad kala baxaysaa si markaa raaxo ah ayaad gacantaada u dhaqaysaa ilaa xusullada qadarkii waajibkaana aa ula imaanaysa jubbada nebigu uu watay sala allahu calayh wasalam wuxuu damcay inuu gacantii ka soo saaro asoon siibin waa awoodi waaye ciriiriya ku noqotay inuu gaarsiiyey ilaa xusullada ka sar ciriiriya ku noqotay muxuu sameeyey marka nebiga calayh isalaatu wasalaam gacantii wuu ka siibtay markaasuu gacanta hoos ka soo saaray markaas kadib uu weysaystay wuduu'ahu lisalaa wa masaxa calaa khufayhi wuxuuna masaxay labadiisa khuf uma sallaa kadibna waa tukaday nebiga calayh isalaatu wasalaam shaahidka waa maxay hadda imaam albukhaari xadiidkan uu keenay wa calayhi jubbatun sha'miya xadiidu mugiira fi lmasxi cala alkhufayn horaan usoo marnay imaam albukhaari raximahullah xadiidkan hore usoo sheegay laakiin meesha hadda halkan uu ka daliishanayo kuma jirin lafdiga hore aan usoo marnay hadda lafdigan ziyaada ku jirto wa calayhi jubbatun sha'miya waa ujeeddada bukhaari raximahullah xadiidka uu meeshaan u keenay hadday jubbadu tahay sha'miya shaamna markaa ay ka mid tahay min bilaadi alkufaar jubbadaani xaggee ka timid waa jubbo ka timid min min bilaadi alkufaar nebiguna waa labistay sala allahu calay wasalam waanu ku tukanayay asuu situu ku tukanayay baabu karaahiyati atacari fi asalaati wagayriha wuxuu baabu yahay karaahiyati atacari karaahiyada qaawnaanta cawrada in la banneeyo fi salaati salaada dhexdeeda iyo wagayriha salaada kayrkeed markuu karaahiya leeyahay culammada salafka mararka qaar karaahiya maxay u isticmaalaan bimacna alxurma wataxriim cawro in la banneeya waa xaaraam gaar ahaan hadday cawradaasi tahay cawra muqallada maxaa yeele cawraadku waa laba qaybood muqallada iyo mukhafafa labadaasaa culimmada u kala qaadeen cawra muqallada waa assaw-ataan waa alqubul waddubur wixii alqubul waddubur ka soo har sida cajarka oo kale cajarka waa cawra shiikhu baabu u keeni doonaa alimaamu albukhaari raximahullah waxaana jira xadiid nebiga ka soo arooray calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi alfakhidu cawra xajirku waa cawro waay haddana maca daalika axaadiidda qaar waxaa ku soo aroortay in saxaabada qaar ay arkeen cajarkii nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa lagu jamciyey waa cawra laakiin waa cawra mukhafafa cawrada muqalladada ah in la banneeyo ama ay bannaanaato waa xaaraam fi salaa haddii ay tahana cinda aljumhuur salaadaasi waa hayru saxiixa salaada waa salaa baatila cinda jumhuuri alculamaa haddii cawradu ay bannaanaato daruuro keenaysana aysan jirin xadaanaa maطar ibnu اlfadl almarwasi qaala xadaanaa rawx waa rawx ibnu cubaada atiniisi qaala xadaanaa zakariya ibnu isxaaq almaki qaala xadaanaa camr ibnu diinaar قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم نبي عليه الصلاة والسلام وحو نغلني معهم أي مع قريش الحجارة نغح أيو نغلني نغح ررأي معناه وحكا نغلني للكعبة كعبة أيو نغلني نغح اللو قاضي وعليه النبي دوشي سنة وحا هذا إزاره هسكنت جيسه macnaa mar oo hoos ka xirtuu xirnaa garabku waa u bannaanaa nebiga calayi salatu wasalaam marka arrintan waa qabla nubuwa waa intaan nebiga loo waxyoonin ka hor calayhi salaatu wasalaam waa markay qorayshi dhisaysay kacbada way isku kaashadeen marka kacbada dhismaheeda wayna ka wada qayb galeen nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku jira markaa dadka ka qayb galay dhismihii kacbada fa qaala lahu alcabaas cabbaas baa wuxuu ku yidhi cammuhu adeerkii waa nebiga adeerkii calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu ku yidhi ya bna akhii walaalkay wiilkiisiiyow low xalalta isaarak haddaad hooskuntigaaga furi lahayd fa jacalta calaa mankibayka oo labadaada garbood aad yeeli lahayd dushood duuna alxijaarati dhagaxda ka soke ay lakaana axsan macnaa sidaasaa fiicnaan lahayd cabaas wuxuu la hadlayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam laakiin markan waa qabla nubuwa nebigu waa dhallinyaro intaan loo waxyoonin ka hor wa nebiga calayhi salaatu wasalaam oon garbihiisa waxba ku aadanayn oo garbihiisu bannaan yihiin ayuu dhagax ku raraayay garbihiisa dhagaxuu ku qaadayay dhagaxdaasoo markaa kacbada lagu dhisaayay cabbaasaa wuxuu ku yidhi waxaa fiicnaan lahayd marada kuu xihan ee aada hoos ka xidhan tahay inaad furto oo aad kor u qaaddo garbaha aad saarato marada labadeeda daraf si garbaha dhagaxda dhaawacooda aysan kaaga gaadhin oo dhagaxda dhagaxda aad iska xijiso fa jacalta calaa mankibayka duuna alxijaara markaa waxaad yeelaysaa buu leey labadaada garbood dhagaxda ka sokow si dhagaxda aysan kuu dhaawicin ama garbahaaga aysan wax ugu geysan iska xiji marada qaala wuxuu yidhi faxallahu nabiga calayhi salaatu wasalaam hoos kuntigiisa ayuu furay maradii hoos uu ka xidhnaa ayuu furay fa jacalahu wuxuu yeelay calaa mankibayhi labadiisa garbood warkii adeerkii ayuu qaatay fa saqata nebigu waa dhacay sala allahu calayh wasalam maqshiyan calayhi xaaluu yahay mid la miir daboolay famaa ru'ya lama arag bacda daalika markaa kadib lama arag curyaanan asigoo qaawan nebiga calayh salatu salaam lama arag markii marada uu kor u qaato garbaha saaray waxaa muuqday cawradiisii wax ka mid a markuu maradii marka garbaha saaray isla markaaba nebigu waa dhacay sala allahu calay wasalam waa la miir daboolay riwaayadaha qaar waxaa ku jirtay inuu si deg dega usoo naaxay oo usoo kacay uu maradii isku boobay maradiisuu xirtay sidii hore uu xirneed u xirtay wuxuu yidhi xaafid ibn xajar raximah اllah wa fiihi الnahyu can الtacari bxadrat الnaas waxaa ka horreeyey inuu yidhi wa fiihi annahu salى اllahu عalayhi waslama kana masuunan wa fiihi ay fi اlxadiid xadiidka waxaa ku jira annahu sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam kaana wuxuu ahaa masuunan mid la ilaaliye ayuu ahaa oo waxaa laga dhowray camaa yustaqbaxu waxyaabaha la xumaysto oo dadku ay nacayaanoo liita ayaa nebiga laga ilaaliyey qabla albicati intaan la soo saarin ka hor wa bacdaha iyo bictadii kadib xadiidku daliil uu yahay maxaa yeele arrintaa nebiga goorkay ku dhacayso rasuul miyuu ahaa markaa maya waa qabla albictha wuxuu xadiidku tusinayaa marka in nebiga allah subxaanahu wa tacaala uu ilaaliyey intuusan soo saarin ka hor oo laga ilaaliyo waxyaabaha liita sida arrintaanoo kale atacari in cawrada la banneeyo ama qofka jirka cawradiisa qayb ka mida uu qaawiyo waa waxyaabo dadku ay u arkaan wax liita cawradana waxay yidhahdeen waxaa cawro loo yidhi maxaa yeele waxaa la xumaystaa oo dadka agtooda wax xun ka ah in la faydo ama la arko rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka arrintaa waa laga ilaaliyey qabla albicta wa bacdaha wa fiihi waxaa ku jira buu yidhi annahyu can itacari in la yska reebo in cawrada la banneeyo bixadrati nnaasi dadka hortooda meel dad joogaan inuu qofka cawradiisa ku muujiyo ama uu ku banneeyo in la yska reebayo ayaa xadiidka laga qaadanaya qaala raximah اllah baabu salaati fi اlqamiisi wاsaraawiili wاltubaani wاlqabaa wuxuu baab yahay asalaati fi اlqamiis salaada lagu tukanaya qamiiska wاsaraawiil iyo saraawiisha wاltubaani iyo kustuumada wاlqabaa'i alqabaa culamada qaar waxay ku fasireen waa hiyaabun yulbasu fowqa alqamiis waxay yidhaahdeen waa maro ama dhar qamiiska dushii laga labisto ama laga xirto oo laba daraf uu leeyahana la isku geynayo asalkuna waxay yidhahdeen waa min libaasi alacaajim ma ahayn labisyadii carabtu ay yaqiineen asal ahaan kelimadda qabaana waxay yidhahdeen asalkeedu waa kelima acjamiya uma curibat kelimad acjamiya waayo kadibna la carabiyeeyey alqabaa oo dharkaa lagu fasirayo waxay yidhahdeen waa kelimad la carabiyeeyey laakiin asalka aan carabi ahayn waa noocun jaakeed oo kale ah jaakeed dheer oo kale iyo wixii la mid ah oo labada daraf la isku keenayo markuu qofka xidhanayo xadaanaa sulaymaan ibnu xarbin qaala xadaanaa xamaad ibnu zayd can ayuub ibni abi tamiima asakhtiyaani can muxamadi waa muxamed ibni siriin can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaama rajulu nin baa istaagay ila nabiyi sala allahu alay wasalam nebiga xaggii ayuu u istaagay fasa'alahu wuxuu weydiiyey can isalaati fi thawbi lwaaxid can isalaati salaaddii ayuu weydiiyey fi thawbi lwaaxidi hal mara lagu tukanayo faqaala wuxuu yidhi awa kullukum kulligiina yajidu thawbayn qof walbo adinka idinka mid a yejidu ma wuxuu helayaa thawbayni laba maro uma sa'ala rajulu cumara kadibna nin baa wuxuu weydiiyey cumar faqaala wuxuu yidhi cumar idaa wasaca allaahu allah hadduu waasiciyo fa awsicuu waasiciya adinkuna yacni allah hadduu dharka idiin waasiciyo ilaahay dhar badan idin siiye adinkuna waasiciya oo kor iyo hoos dharka labista jamaca rajulun calayhi hiyaaba nin baa dharkiisa ku jamcinaya dushiisa sallaa rajulun ninbaa wuxuu tukanayaa fii isaarin hoos kuntii waridaa'in go fii isaarin hoos kuntii wa qamiisin iyo qamiis fii isaarin hoos kuntii wa qabaa'in iyo qabaa waa midii hadda aan sheegayna qabaadii oo asalka ka timid min alacaajim fii isaarin wa qabaa'in fii saraawiila waridaa'in ninbaa wuxuu ku tukanayaa saraawiil iyo go fii saraawiila wa qamiisin saraawiil iyo qamiis ayuu ku tukanayaa fii saraawiila wa qabaa'in saraawiil iyo qabaa buu ku tukanayaa fii tubbaanin wa qabaa kastuume iyo qabaa ayuu ku tukanayaa fii tubbaanin wa qamiis kastuume iyo qamiis ayuu ku tukanayaa qaala wuxuu yidhi wa axsibuhu qaala waxaan u malaynayaa inuu yidhi fii tubbaanin wa ridaa go' iyo kastuumana waa ku tukanaya macnaa qof walba wuxuu heli karo waa laakiin tubbaanka ama kastuumadu ma aha mid asturaysa cajarada hadduu go' haysto macnaheedu waa maxay go'a waasica oo ilaa jilbaha asturaayo ama qarinaayo waxaase wuxuu cumar u sheegayaa radia allaahu canh qof walba wuxuu heli karaa ha ku tukado waa qof walba wuxuu heli karaa ha ku tukado qofkii laba mare heli kara qofkii inta cawra asturkiisa badee dhowr mare isku gashta ee ku wada tukada wuxuu heli karo dhara qofkii laba shay xirta qof qof walba wuxuu heli karo waxaan soo marnay qofka hal mar inuu ku tukan karo oo nebigu alay salatu wasalaam waa kan yidhi awa kullukum yajidi yajidu thawbayn hadduusan xataa qofku dhar heli karin uu dhar la'aan yahay wax dhara uusan haysan salaadda ma tukanaya mase waa ka tegayaa ya salaadda waa tukanaya salaadda mar laga tegaya male asoo qaawan uu tukanaya fuqahadu waxay isku khilaafeen uun jamaaco qaaqaawan oo rabta inay isla tukato waxay yidhahdeen sidee u tukanayaan qaar waxay yidhahdeen imaamku waa hormarayaa kuwa kalena safkay gelayaan qaar waxay yidhahdeen maya mar haddii la wada qaawan yahay soo u hormaraya ilaan ninkii hormaraa inta kale arkaayo cawradiisa waxay yidhahdeen marka safay isla wada gelayaan macal imaamkooda qaara waxay yidhahdeen safay isla gelayaan saasuu u dujinaya macnaha waxay ka wadaan marna salaad laga tegi maayo haddaad dhar la'aantaha xataa waad tukanaysaa salaadda xaaladay kaa dhacaysaa ma jirto ilaa inaad waalan tahay ood majnuun tahay taas waa xaaladkaa rufica alqalamu can alaa laakiin adigoo miir leh salaadi kaa harimaysa intii miirkaaga jumhuurulculamaa waxay leeyiin qofku intuu caqliba leeyahay salaaddu waa daba taaganta salli qaa'iman fain lam tastatic faqaacidan fain lam tastatic facalaa janbin soomaaliduna waxay dhahaan salaadu say kuu qabataa loo tukadaa waa run waay salaadu say kuu qabataa loo tukadaa xaaladda ay mar walba aad ku sugan tahay intaad awoodi kartaa samaynaysaa hadduusan dhar haysan ilaa kustuumada la sheegay maahana aydanka iyuu ku tukanaya ilaa soo qaawanuu tukanayaa baa layidhi hadduu maro kale ku darsan karo marada kaleu ku darsanaya calaa kulli xaal kustuumadu waxay ku aadaysaa asaw-ataan cawradii ugu cusleeday la daboolayo ku filan taha marka meelayba ka soo baxay hadduusan qofka dhar kala wadan qaala xadaanaa caasim bni cali caasim bni cali wuxuu yidhi waa caasim bni cali ibni caliy kunyadiisa waxaa la yidhaahdaa abulxusein alwaasiti kunyadiisa waxaa la yihahdaa abulxusein alwaasiti qaala xadaanaa ibna abi di'b xasan cabdi ibna abi di'b magaciisa ma taqaan ya moxamed moxamed ibni cabdillaah aye cabdullah waa moxamed ibni cabdiraxmaan can الzuhri waa moxamed ibni muslim ibni cubaydillah waa macruuf zuhri can saalimin waa saalim ibni cabdillaah ibni cumar saalim waxaa dhalay cabdullahi ibni cumar asiga iyo naafic yaa badan xagga riwaayadda can ibni cumar wax laga warinaayo naafic iyo saalim naafica badan xagga riwaayadda waxay yidhahdaan culimmadu naafic akar akharu riwaayatan min saalim wa saalimun ajallu min naafic xagga fadliga waxay yidhahdeen saalim ayaa ka jaliilsan naafic laakiin xagga riwaayadda naafica riwaayad badan naafic ibni cumar ma dhalin laakiin waa mowlihiisa waa mowla ibni cumar can saalimin can ibni cumar qaala wuxuu yidhi sa'ala rajulun nin baa wuxuu weydiiyey rasuul اllahi salى اllahu عalيه waslm faqaala wuxuu yidhi maa yalbasu اlmuxrimu qofka muxrimkaa muxuu labisanayaa rasuulka ilaahayu faqaala wuxuu yidhi laa yalbasu اlqamiisa qamiis labisan maayo wala saraawiila saraawiilna labisan maayo wala alburnusa burnusna ma labisanayo alburnus albaraanis ayaa lagu jamciyaa inta badan waxaa laga labistaa fi lmaqrib اlcarabi maqaaribta inta badan xihata waa qamiis iyo koofi isku tolan oo isku xiran waa qamiis koofidiisa wato waa jazaa'ir iyo tunis iyo maroko iyo meelahaasa inta badan laga isticmaala waddamadaas aaday u labistaan dharkaasi qamiistyada iyo koofiyada isku tolan walaa thawban iyo thawb masahu uu taabtay azacfaraanu zacfaraan walaa warsun iyo wars warsiga waa nabaad isagana zacfaraanka oo kale ah faman lam yajid inaclayni qofkaan naclayn helayn laba kabood qofkaan helayn falyalbis ilkhufayni khufaynka ha labisto walyaqtachumaa ha gooyo khufaynka xataa yakuuna ilaa ay noqdaan asfala kuwa ka hooseeya min alkacbayni anqowyada wa can naaficin can ibni cumara can اnabiyi salى اllahu alayhi wasalama milah waa mil xadiid almutaqadim xadiidkan culimmadu waxay ku keenaan fii kitaabi اlxaj imaamu albukhaari laftirkiisana waa ku keeni doonaa fii kitaabi اlxaj laakiin halkan wuxuu ugu sheegay maadaama nebiga sala allahu alayh wasalam dharkan wax laga weydiiyey qofka muxrimka inaan loo ogolayn ayuu sheegay laakiin qofkaan muxrim ahayn waxaa laga fahmayaa inuu ku labisanaayo ouna ku tukanayo asaraawiil waa laa laa mufrada lahu min lafdi lafdigiisa wax mufrada kuma lahan asaraawiil waa jamc la dhihi maayo lafdiga sidaasuu ugu yimid culamada qaarna waxay yidhahdeen waa kelima farisiya oo la carabiyeeyey asalkeedu waa farisi asaraawiil iyo albanaatiil waa kala duwan yihiin dharka hadda annaga aan saraawiisha u naqaano carabigu waa banaatiilada bintaala loo yaqaana mufradkiisa laakiin saraawiishii hore ee carabtu ay labisan jireen waa ka duwan yahay isku tolmana maaha isku qaabna maaha inta badan asaraawiil hadda xaaliyan meelaha laga helo mararka qaar shaamyaa lagu sheegaa oo suuriya iyo waa laga labistaa baa waa saraawiil waaweyn laakiin kuwaan jidhka ku dheggan ee cawrada qofka xajmigeeda muujinaya kuwaasi lama yidhahda saraawiil kuwa waxaa la yidhahdaa bintaal waxaana culimmadu isku waafaqsan yihiin inay ka yimaadeen min jihati alkufaar dhanka gaalada inay muslimiinta ka soo galeen ma ahan dhar ay labisan jireen dadka muslimiinta asal ahaan zamankii nebiga calayh isalaatu wasalaam saraawiil waa jireen laakiin saraawiishuma kubaanay ahaayeen ma ahayn kuwaan kutubana waa laga alifay saraawiisha iyo banaatiisha iyo siday u kala duwan yihiin waxayna sheegeen culimmadu bintaalka mafaasidda ku sugan inay ka mid tahay awalan waa min atashabuh bilkaafiriin oo ayaga laga keenay haaniyan cawrada qofka waa sawirayaa waa sawirayaa oo qofku markuu xirto dadna uu la fadhiyo cawradiisa xajmigeeda waa muuqataa xiniyihii iyo wixii o dhan bannaanka yaallaan markuu dadka la fadhiisto dadka qaarna hadda waaba laga sii daray oo waa lasii xumeeyey sidii lalahaa mar walba faashiyon wax la yidhaahaa yimid hadda muddooyinkan dambe dabada kala barkeeday ka xirtaan kala barkeeda kor xataa loo qaadi maayo oo waxaan waa maxay waxaa la yidhi waa casri adugu caalamka lama socotid waa horumar la gaaray waa markuu sujuudo ou salaada u sujuudo shaati gaabanna waa qaadana oo asigana kor aadaya markii sujuudda la aado shaatigu kor u kacayaa surweelkiina hoos u dhacayaa masaajidada markaad tagto mararka qaar waa la yaabee dadka tukanaya qaarkood oo wax cajiiba shaydaana u qurxiyey sujuudda markuu u dhaco shaatiguna kor aado surweelkiina hoos aado meeshaasi maxaa muuqanaya cawradii bannaankay taa waana isla fiican yahay satrul cawraan ku jirna soo maa cawrada qofkaasi ma asturan tahay bal bacdi ka mid ah alcawra almuqallada muuqato oo bannaanka taalla qayb ka mid a laakiin shayطaana u qorxiya shayطaanku xumaanta aaduu dadka ugu qorxiya dabcan waxaasi markii la samaynaayo ma ahan wax iska yimid oo dadka muslimiinta ah inta ku fakireen ay la soo tooseen oo iska xirteen ma ahan laakiin yay ka qaateen gaalo sida u labisanaysaa la arkay nabigaa sheegay alayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi latattabicunna sanana man kaana qablakum shibran bishibrin xataa low dakhaluu juxra dabbin la dakhaltumuuh meeshay galaanba waa ka dabagelaysaan bur waa isku ekaysiinaysaa saa la yidhi yaa waaye rasuulka ilaahayo ma waxaad ula jeedaa alyahuud waannasaara markaasuu yidhi dadku yaa waaye ma ayaga mooye cid kale miya macnaa ayagan ula jeedaa waa ayagan ula jeedaa calaa kullin libaaskaasi kama mid ahan min libaasi alculamaa wa alabati alcilmi waa ka fog yahay culammada qaar waxay yidhahdeen waa makruuh kumaysan dhiiran inay dhahaan waa xaaraam qaarna waa ku dhiiradeen xaaraam waa inay yidhahdeen waa xaaraam yidhahdeen waxay jasmiyeen inuu xaaraam yahay asheekh xamuud tuwayjiri raximahullah risaalo ou ka qoray tashabuha gaalada waxyaabaha gaalada ay muslimiinta ku shabaheen markuu tirinayo masaladan waa ku soo daray in libaaskooda la qaato sida banaatiisha waa ku soo daray wuxuuna jasmiyey ama uu sheegay inay xaaraam tahay labiskooda culamada qaarna waxay yidhahdeen waa makruuh salaadda in lagu tukado xukunkeedu waa maxay qaar waxay yidhahdeen waa makruuh salaadda in lagu tukado waxay yidhahdeen waa laga fiican yahay maadaama cawrada uu sawiraayo ama uu xajmi ku samaynayo macnaha sawiraddu macnaheedu ma ahan inay si toos uga dhex muuqanayso laakiin wuu muujinayaa xajmu lcawra ayuu muujinayaa qofka muslimkaana waxaa la rabaa tasaturka inuu ku dadaalo satrulcawra inuu ku dadaalo waa muhiim hadda kahor waxaan soo marnay qisadii muusa calayhi salaatu wasalaam markii reer bani israa'iil ay inta meel iskugu yimaadaan ay qubaysan jireen muuse calayhi salaatu wasalaam waa ku khilaafeen keligiisuuna qubaysan jiray ilaa markii dambe ay ku been abuurteen oo ay yidhaahdeen shaylow qabaa maxuu u keliga u qubaysanayaa waa xayaa xishoodku waa min addiin qofka inuu ku dadaalo inuu cawradiisa asturo wax walbuu isleeyahay cawradaada waa ku muuqan karaanna uu iska dhowro waa muhiim sharciguna waxyaabo badan oo keeni kara kashfulcawr uu ka digay waxaa ka mid ah alistilqaa hadda kahor waa soo marnay soo maa in dhabardhabar loo seexdo xadiidna waa nahiyey xadiidna waxaa ku yimid ficilkii nebiga sala allahu calayh wasalam inuu gadaalgadaal u seexday maxaa lagu jamciyey nahyiga maxaa lagu fasiray waa haddii cawradu faydmaysaa le a markuu qofku gadaal u seexdo labada lugoodna uu isdul saaro waxaa laga yaabaa inay cawradiisa muuqato tasaahulka waxaa ka mid ah in macbiis keliya la qaato adi laftirkeedu waa tasaahul macbiis keliya haddaan ta qaadato hadhowta xataa qof aa isqabsataan meel cidlaahi kaaga dhacaysaa oo ku fashilmaysaa ama mararka qaar waxaa dhacaysa qaabkaad u fadhiisanayso waxaa suuragala inaad isleedahay cawradaadu ma muuqato laakiin dadka kaa soo horjeeda ay cawradaada u muuqato macbiista waxaa laga yaaba darafna inuu hoos u dhaco darafna kor kaa aado tasaturka waa muhiim qofka aaliban muslimkan waxaa laga rabaa inuu aad ugu dadaalo satru lcawra waa laga fiican yahay in lagugu baraarujiyo inaad cawradaada asturto oo lagu yidhaha cawrada qarso waa wax ceeba waaye marka hore marka waa inaad ka gaashaamato oo dhar fiican aad qaadato ood ku dadaasho xaalad kastaa kula gudboonaan karta inay cawradaada asturan tahay wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wa saxbihi ajmaciin